in maanta abaarihii shantii gal iyo barkii galabnimo ayaa deegaanka doonka meesha la yidhaahdo oo magaalada afgooye u jirta ilaa toddoba kilomitr ayaa nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacab ay saarnaayeen gaari burobokisa kana yimid degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose una soo socda dhanka afgooye gaarigaasi oo dad shacab ay saarnaayeen gabar dhakhtarada iyo gabar yar ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday intaas ayaa ku dhimatay qof kaloo shacaba asagana wiil kalena waa uu ku dhaawacmay dhaawaciisana waxaa la keenay degmada afgooye isbitaalkiisa weyn ayaa la keenay meeshas ayaan lagula tacaalayaa xaaladda caafimaadkiisa waa gartay masiibadaasi dadka ku waxyeeloobay dad nooce ayay ahaayeen dadka shacab ayay ahaayeen waxayna ka yimaadeen degmada walaweyn waxayna usoo socdeen degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose guddoomiye maxaad ku cadaynaysaan qaraxaasi inuu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab mise wuxuu ahaa qarax meesha ku jiray waa ay caddahay shabaab mar walbaba waxa ay ku dadaalayaan siday dadka soomaaliyeed ha ahaadaan shacab amase dad dowladda kamid a ha ahaadaan ama ciday doonaan ha noqdaan siday wax u dili lahaayeen keliya ayuu taargetkooda ugu weyn uu yahay inay dadka shacabka dhibaato u geystaan ayayna ka fekerayaan mar walbana uu dadaalkooda yahay wadada oo dhan waxay isku dayayaan inay miinooyin ku aasaan sidii beero la abuuranayo kale ay wadada ugu abuuran tahay marka mid kamida waa dhibaatadii iyo shirqooladii ay dadka u maleegayeen mana ay kala jeclo ayaga inuu dad dhinto iyo inuu qof ku dhaawacmo ama qof muslina inuu ku dhinto maxaa yeelay mar kastaba ayaga taargetkooda waa daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta oo aanan wax ay galabsadeen maanta aysan jirin qof shacaba oo reerkiisa kasoo tagay asagoo caafimaad qabo asagoo ku faraxsan inuu quutalyoomkiisii iyo noloshiisii nolol maalmeedkiisa caadiga ah ku jira ayaa habeenkii amase galabtii loosoo sheegayaa in qarax uu ku haleelay meel kamida meel deegaanada marka mar walbaba waxaas waa shirqoolada ay dadka u maleegayaan ayna ka shaqeeyaan ayay tahay gudoomiye wararka gobolka shabeellada hoose naga soo gaaraya waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolka ay ku dagaalameen kooxda al-shabaab maxaa arrintaasi ka jira deegaanka jambaluul ee u dhow degmada afgooye nimankaas nabadiidka inay dhiigyo cab yihiin oo aysan kala jecleen inay qofkan uu noolaaday iyo inuu dhintaba waxaa kamida dhacdooyinka hadda ka dhacay gobolka shabeellada hoose in ayaga ay isku laayeen deegaankaasi in deegaanka jambaluul ayaa shalayto galabtii iyo maanta gelinkii horeba in ayaga qayb kamida ayaa meeshaas isku dagaashay ayagoo isku dagaalay in sababta isku dagaaleenna sidaa warbixinta ku helena ay tahay in qaar kamida oo meesha mas-uul uga ahaa ayaga uu laga qaada jagadii meesha uu ka hayay kadibna mid kaleoo lasoo magacaabo meesha markuu yimid xilka ku wareeji la yiri in xil jecleysi iyo maxaa lalahaa dhiigga bini aadanka oo aysan ka naxeynin oo ay ayagaba naftoodii ay midba mid kale uu iska tooganayo ayaa waxaa dhacday in meeshaasi ay dhibaato ayaga isu geystaan qaar ba mid midkii meesha joogay iyo kii kale cusbaa ciidamadooda ay meesha isku dagaaleen shalay inay isdagaaleen maantana sidaas silamada ay isku dagaaleen marka waxay caddaynaysaa inay yihiin dad sii dabargo-ayaan diinta iyo waxyaabahay dad ku qaldaayeenna ee hadda sii dhammaatay ummadda soomaaliyeedna ay usii caddaanayso inay waxa ay wadaan ay tahay dulmi ummadda soomaaliyeed inay ugeystaanna ay doonayaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu garabkooda ka baxayo maanta ayagii ay isbaabiinayaan meel walbay joogaan waxaan u rajeynaynaa insha allah inay ummadda ilaahay uu ka qabto gobolka shabeellada hoose dadkeedana waa ay u kaceen inay iska xoreeyaan nabadiidka dhibaatada ku hayaan waa gartay marka maxaad kala socotaan khasaaraha kooxda shabaab kasoo gaaray dagaalka iyagoo dhexdooda ku dhex maray qeybo kamid a gobolka shabeellada hoose waxaa hadda riboodka aan ku helaynaa in ayaga dhexdooda ay dhibaatadaas isku geysteen oo qaar kamid a dhimashadii dhaawacna ay jiraan laakiin cadadkooda ilaa hadda ma hayno tirada